haatanna waxaa lasoo gaaray haddii haawadeeda usoo mari jirna faaqidaada wararka waxaana la diyaaraa sayid cumar sheekh ismaaciil aad baad u mahadsan tahay ayaan aadan ciise
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalinimada jimcaha maskaxiyo aqoon ma ka maaranta
wacana mar kale dhegeystayaal waa talaaso taarikhdu ay ku beegan tahay labada bisha kooiyo tobanaad sanadka laba kun kow iyo labaatan qodobada saaka barnaamijka faaqidaada wararka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan cabashooyin laga soo gudbiyey doorashadii golaha shacabka ee shalay lagu qabtay magaalada muqdisho barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo magaalada qardho ka daahfuraysa xaruntii ugu weyneed ee lagula dagaalamo ayaxa dhibaatada ku haya deegaanka waraysi arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan maamulka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexena wuxuu aqoon isyudaarsi ku saabsan sidii haweenku ay- ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka u soo xidhay haween ka kala yimid degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal anigu waa sid cumar sheekh ismaaciil ayaa barnaamijka idiin daadihinaya dhanka farsamada garla'aaneedna waa maxamuud faarax siidow faarax mar kale iyo barnaamijka faaqidaada
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax Waa hagaag aynu ku bilaabna dhegeystayaal ee guddiga dowladda ayaa sheegay in hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ay tahay mid aada u wanaagsan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro oo waraysi gaara siiyey radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tilmaamay in hanaanka ay ku bilaabatay ay rajeynayaan inay ku dhammaato oo hanaan daah furan ah
Een, doorashaduun waxay qayb ka ahayd eh, hanaankii doorashada ee loo madlana saad og tahayba een, amniga sare ayaa intiisii badnayd qabsoontay Een, jadwalka doorashada na waktigiisii waa lagu jiray oo intiisii badnayd wayba badbadatay marka wakti kastoo hadda ina dhaafay waa la sugayay inay doorashadu qabsoonto marka ilaahay mahadii maanta unbay dee bilaamatay qaab ahaan qaabkay een, u qabsoontay jawi degan buu ahaa marka la qiimeeyo ee, mana jirin wax cunfiyaho markii ka jiray ergooyinkii markii wax dooranayeyna runtii si deganoo een, xasiloon bay wax u doorteen iyo dadkii tartamayeyba Een, marka waxaan dhihi karaa uguyaran jawi la odhan karo in doorashadu haddii aysan ku socoto waqti badan laga rajayn karo oo dadku aysan cunfi iyo nacayb toona ku dhex abuurmin oo iyagu dadku wada degan oo xasilan ay in lagu dhaco ayaan inta kalena ka rajayn doonaa Een, madaxbannaanta doorashada waxay ku xidhan tahay inay waafaqsan tahay qaabka een, loo raacay waxaa hadda een, soo baxay waa uu natiijadii hordhac ahayd Een, sida uun guddiyadii habka ay soo mariyeenna dee habkii un laisla ogaa ma maray Ee, taasi way mareen oo guddiyada labada heerba way isla fiirinayeen intaysan doorashadu dhicin Een, shuruudihii kale ee loo baahnaana een, inay buuxiyeen waa waxa iyana shardiga ahayd kuwaasna waa la hubiyey Een, marka kol dhinaca qabaa'ilka iyo dhexdooda dee dabcan qabaa'ilka iyo dhexdooda waxan iyaga iskale Een, waxna way kala xagxagtaan waxna way kala jijiitaan Een, wixii marka iyaga dhexdoodaase waa gaar laakiin intaan hadda ognahay anagu processkaan fiirinayna iyo habka doorashada loo gelayo oo aan ku ilaalinayno mabaadiida guud ee doorashada qusaysa
marka een, dhanka hufnaanta een, maxaad ka aaminsantihiin aninka
funaanta doorashada waxaa koo ahayd ba dee observerskii baa jooga warbaahintii baa jooga waxaa jooga goobjoogayaal kale oo kala duwan oo hay-ado loo kale iyo kuwa caalamiyaagaa leh Een, dadka murashaxiinta ee tartamaya wakiiladoodii baa jooga markaasa meesha codka lagu bixinayaa waa meel xalaal ah oo waadix ah oo loo wada jeedo maaha dee doorasho qol lala galay albaab loo xidhay Een, sida marka hufnaanta marka horeba waxay ka bilaabataa bal halkaas laakiin dee sidii marashayska loo soo galay iyo taas waa wixii qabaa'il bay ka imaanayeen iyo odayaal Ta- taasna un waa wixii un qabaa'ilka la xirigo oo dhan ku sheegeen iyagana hubin waa lagu soo sameeyey intoodii badnayd Een, maantay laba kursi ayaa la doortay oo golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaada iyadoon uu soo dhammaystirmin aqalkii sare Een, taas maxaa dhankaas la- laga filan karaa
Een, horta ma jirin shardi qoraya in aqalka sare oo aan la dhamaystirin anka hoose la bilaabin Een, doorashadu labada aqalba waa la- waa waa baarlamaankii in la galo ayaana loo mudeeyey marka hadda een, inuu dhan yahay iyo inaysan dhammayn maaha wax jiro oo dee shardi ah oo hadda cilmigaya inaan doorasho la gelin Een, marka haddii aad la hadasheen maamulada ay ku dhiman yihiin aqalka sare een, tusaale ahaan galmudug oo kaleeto oo laba kursi ay ku dhiman tahay goormee rajaynaysaa inuu soo dhammaystirmo aqalka sare waa un galmudug keliya maamulo kale ma jiraan oo wax ku dhiman yihin laakiin afartan maalmood ilaa shantan maalmood ay soo socda ayaan rajaynaynaa in galmudug labadaas xubnood ay soo magacowdo kadibna ay golaha shacabka toos u gasho haddiiba doorashadii ay dhacday doorashadii way golaha shacabka way bilaabantay doorashada horta mar horeyba soo bilaabantay oo markii golaha aqalka sare xubnihiisa la- doorashada lagu bilaabay ayay doorashadu soo bilaabantay waa jiitantay laakiin haddana kii golaha shacabka ayaa bilowday marka wayna isdaba raacayaan inta kalena oo wiilkan soo socdana qaar kaloo badan baa la dooran doona Een, waxaa ku sugan tahay garowe oo hadda aad igala hadlaysaa een, dhowaan waxaa la kulanteen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi bal socdaalkaada garowe maxaa faahfaahin ood naga sii kartaa
Een, qayb unbuu ka ka tahay dardargelinta doorashadan Een, dabcan madaxda maamulka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waa la kulana laamaha amniga Een, iyo saraakiisha kale ku shaqada leh doorashada iyo guddiyadaba Een, ujeedku waxa weeye bal in waktigii badnaa ay soo aan soo dhaafnay ee aysan doorasho qabsoomin aysan dib dambe aysan u lumin xaaladaha iyo duruufaha lagu jiro darteed iyadoo la tixgelinay ay tahay in in ay tahay kor iyo hoos in doorashadaas la galo marka waxaan ka wada hadalnay in sidii doorashada loo dardargelin lahaa
Een, maxaad kala kulanteen marka madaxdii aad la kulanteen
walahi way soo dhaweynan aada bay noo soo dhaweeyeen waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin oo doorashada qabanayaan
waata ugu dambeyn mudane een, doorashada aq- golaha shacabka waxaa in badan la hadal hayaa in aan dhaqaalo badan loo hayn oo dadka een, baraha bulshada ay aada u falanqaynayeen arrintaasi maxaad uga ka qancinaysaa dadkaas
Een, horta doorashadan dadka beeraa leh dadka dadka soomaaliyeedna dowladooda iyo maamuladoodana dhaqaalesay ka yihiin waad ogtahay horta dhaqaale la-aanta ayaa lagu eedeynaya dad soomaaliyeedna eh, wa- ugu dhiganay doorashada yani waa su-aal u baahan inaan isweydiin laakiin wixii awooda ee la awooda aynu haysano inaan ku xisaabtano wixii dadyo caalamka ah inaan taageerana aynagu taageeri karaan inaan isku darsanno iskuna kalsoonaan sidaynala galno intaasu baa muhiim haddii ay xitaa dhaqaale lahayn dee doorasho ma xaninmayso waddanku doorasho u baahan yahay
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xas- xasan cero ayuu ahaa kaasi dhegeystayaal dhanka kalene guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan cabashooyin laga soo gudbiyey een, kuraastii doorashadii golihii shacabka ee shalay lagu qabtay magaalada muqdisho gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka xuseen maxamed maxamuud oo u waramay radio muqdisho ayaa ka hadlay arrintaasi isagoo rajeeyey in doorashooyinku ay ku qabsoomi doonaan habdaah furan oo cadaalad ah
doorashooyinka bilowgeeda annaga waa soo dhaweynaynaa in doorasha bilaabantaa waa wax garan kari in badan sugayey rajaynayey waana wax lagu farxay in doorasha bilaabanto keliya waxaynu u baahan nahay qura doorasho kasta oo bilaabantaa ma caqabad ma waayeyso laakiin in aada loogu dadaalo ee hufnaanteeda iyo qurxinteeda iyo cadaalad dalkeeda iyo xaqsoo xaqsoo samaynteeda waa intaa inta aynu rabna inaynu ku dadaalnaa Eh, mar walbana guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal oo ah maxay ahayd ay doorkii maxkamadda rafcaanka ee iyo xilbeednimo qaadanaya waxa hagayaa qiyaam ahaan iyo mabaadi ahaan waxa weeyaan in doorasho kasta ay ku dhacdo hanaan cadaalada xaqa ah hufnaan leh dhexdhexaadnimo leh intaasaanu anagu mar walba taakiidayna waana intaanu u taaganahay caqabadaha waa jiraan dacwado aan noo imanaya oo laakiin broseskii heerkii koowaad maraya iyagana marka dee broseskeeda dhammaystirtaan baanu report ka bixin doonaa insha allah marka labada kursi doorashadooda la qabtay ma waxaa jiro caqabado ka soo laabtay oo ku aadan khilaafaad dhanka sharciga ah kule anaga anaga kule way dac- dacwada dacwado hordhacay kuraasta waa nooga yimaadeen waana daraasadaynayna imankana ka- kama hordhacayno waayo waxay ku jiraan eh, heerkii koobaad ee dacwad qabashada iyo hanaan hab- ha- iyo marinta habraaca xalinta eh, dacwooyinka iyo maraysa
Een, dhanka kale waxaa jiro socdaallo ah ku tagteen dowlad goboleedyada oo ku aadan arrimaha doorashooyinka iyaga socdaalladaas beryihii u dambeysay aad samaynayseen maxaad faahfaahin naga sii kartaa
doorashooyinkaasi inta inta badan de waxay ahaayeen uun inaanu doorka iyaga shaqo qaadano meelaha doorashooyinku ay ka dhacayeen tagno wixii markaa cabashooyin ka jira eegno intaasubay doorka iyagu ahaa oo socdaalka iyagu kaba tagana dee shaqooyinkii aanu garan karin noo igooday inaanu gudano taasunbay inta badan socdaalka iyagu ku saabsanaa guul iyo midho wanaagsan ay taasi waka dhasheen waataa marka rajada aad ka qabtaan doorashadu inay si guula idinkugu dhammaato ka guddi ahaan xallin khilaafaad ahaan een, maxay tahay wallahi do- doorashada inay guul ku dhammaato waa guul qarankan uu yeelanayo weeye waa guul ummaddan u yeelanayso waa lib ummaddan u yeelanayso annaguna rajada ummaddan u ka qabto in ay guul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo ay ugu dhammaato baanu qabnaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa kana baryaynaa inuu doorashadan guul iyo wanaag uu ku dh- inoogu soo dhammaystiro waa sidaa aragtida yadu wallahi fariinta aan diraya waxa weeyaan eh, mid kasta oo doorashooyinka qabashadooda door inuu kulihi siday doonto ha ugu yeelato docday doonto ha kasoo gasho geestay doonto ha ka aawad ha kasoo gasho doorka iyo roolka shaqa ay ka qabanaysaa ha kala duwanaadeene in eh, lagu dadaalo doorashadaasi inay inoogu dhacdo si xasilooni leh nabdoon eh, cadaalada inay inoogu dhacdo baanu ku maxay eeday eh, ayaanu ummadda kula dardaarmaynaa mas-uuliyiin mas- maaragtay ee institutionska ama hay-adaha kala duwan ee sida kale maaragtay kala- kala gaargaarka shaqada ugu lana waxaanu maxayday kula dardaarmaynaa inay ogaadaan ee, oo ku dadaalaan in ay doorashadaasi inoogu dhacdo ee, si- si maaragtay qarankan ammaan iyo wanaag iyo baraare u horsoodi karo
Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka waan ku guda jirnaaye maamulka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aqoon-iswadaarsi ku saabsan sidii haweenku iga- ay uga qeyb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka usoo xiray ururo la socday ama ka kala yimid degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xogayaha dowladda hoose ee degmada warshiiq cabdulaahi raaga colow ayaan ka wareysanay arrintaasi
Eh, waa mahadsantaha walaalkey Eh, waana ku dhowahay raadiyo muqdisho Eh, barnaamijkan lagu soo xiray degmada warshiiq oo ahay aqoon iswadaarsis loo qabtay eh, ururada haweenka iyo dhalinyarada eh, dhowr degmo hirshabeelle ka tirsan warshiiqna lagu qabtay waxaana looga hadlayay eh, haweenka sidii qeyb ugu noqon lahaayeen siyaasada soomaaliya ay u noqon lahaayeen islamarkaana loo fahansiin lahay maaragtay doorkay ku leeyihiin ka qayb qaadashada siyaasadda dalka maadaama muhiim iyo dhexaadba u yihiin haweenka soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan ee bulshada horumarkeeda saas daraadeeda warshiiq degmada warshiiq loogu qabtay to maaragtay qoomsi wadaarsi muddo laba maan soconaya waa gartay marka yaa soo qaban qaabiyay aqoon-iswadaarsiga qoomsi wadaarsiga waxaa soo qaban qaaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle iyo iyadoo qayb ay ka ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee hirshabeelle intaas qayba ka wada haayeen laakiin daadhermaan ku dahay dowladaha hoose sida la fuliyo
waa gartay marka imise maalin ayuu socday aqoonsuidaarsigani yaasa kasoo qaybgala oo ka madax bannaan ururadaani aad hadda ka dhawaajisay aqoonsiyaarta wuxuu socday muddo laba maalin oo socday waxaana kasoo qayb galay hadda ururadaas oo hadda oo qeybo kala duwan ah iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada warshiiq iyo sidoo kale maaragtay sidaa hore kugu sheegaba gudoomiyaasha ururada haweenka Waayahay.
gudoomiyaasha ururada gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe intaas bay kasoo qayb galeen waayahay marka ka waran doorka een, maamulka degmada warsheekh ee aqoonsuidaarsigani maadaama lagu qabtay degmadaasi iyo een, horumarada kale ee arrimahaasi ku saabsan Eh, maamulka degmada warshiiq runtii door weyn oo barnaamijkan ku lahay sida aragtay baa eh, degmada warshiiq suuragal waxa u noqotay in tababar ah oo ay aqoon sidaarsi intaas la eg in degmada warshiiq lagu qabto waxay ku cadaynaysaa in degmadu maamulkeeda qeyb weyn ka ah door weyn oo ku lahay Eh, iyadoo weliba lagu sii saleynayo degmada amnigeeda oo boqolkiiba boqol oo amni la shaqaaleyn karaa maamulka degmada maaragtay soo dhaweyn fiican sameeyey oo maaragtay gubashii sidoo kale sidiyey iyo sidoo kale degmada warshiiq oo u mudnaatay in eh, leedahay golo deegaan inay degmada leedahay golahaas deegaankana maaragtay xuquuqda ay lahaayeen haweenka ama doorka ay ku lahaayeen golaha deegaanka oo haweenka la siiyey oo degmada warshiiq golaha deegaanka haweenka waxawaaye wasintayki loogu talagalay waa la siiyey wax oo laga musuqmaasuq ma jirin saas daraaddeed waxay suuro gelisay in degmada warshiiq maarad marti keliya ka noqoto barnaamijkan looga hadlayo aqoonsiga darsiga habka ka qaybgelidda siyaasadda ee haweenka soomaaliyeed Een, annagu eh, xoogaan saarnaa in haweenku soo galaan siyaasadda shaqeeyaan bulshada ka dhex muuqdaan juhdina bixiyaan ayagana runtii reer warshiiq haddaan nahanay waqti badan iyo juhdi badan ay noo bixiyaan inta badan waa gartay marka een, degmada warsheekh maadaama oo madashaan ay tahay madal aada u ballaaran een, ka waran een, een, awoodda ay u leedahay in amni ahaan iyo dhan kasta marka laga fiiriyo ay qaabisho een, wafdi heerkaas la eg Eh, anagu alxamdulilah waxaa dhahaynaa horta degmada warshiiq eh, dhammaan gebigeeda waa degmo amni ah gees laakiin gees amni waaye boqolkiiba boqol waaye cid allaala inta is madaxweynaha hirshabelle amar waa imaa jiri madax kale u diiday iyo xildhibaana imaa jirin inaa kulli aragtaan jeclahay degmadu amnigeeda waa boqolkiiba boqol mid leesku haleyn karo oo ciidamada amniga maaragtay dhinac walba ka shaqeeya oo degmada maaragtay hadda culeys amni oo laga cabsaa ma jirto Eh, arrinkaa kale ah iyo culeys culeyska maaragtay wafdigaas wax culeys anigaa dareemi ma jirto Waa degmada gartay.
warshiiqyadaa ku sameysan maaragtay degmo xadaari ah oo martiqaadkii martigelinta ku fiican intaas ka badnaan diyaar u nahnay maaragtay dadkiinaa soo Waayahay.
dhaweyno oo huudaa soo Ah.
dhaweyno maadaama degmada dalxiis oo amni ah oo qurux badan oo golo deegaan degmada ugu horeysa hirshabeellaha nahnay mar walba waxaa diyaar u nahnay maaragtay wufuud walba dhinac ay rabta ahaatay inaan soo dhaweyno oo maaragtay gacmo furan iyo qalbi wanaagsan iyo maaragtay si qurux badan oo oo amnigooda ku jiro inaan soo dhaweyno mar walba diyaar u nahno waayahay marka laga soo tago arrintaani een, xoghaye waxaad warbixin naga siisaa een, dhanka adeegyada bulshada ee degmada warshiiq iyo xaalkeeda siduu yahay Eh, degmada warshiiq maalmihii u dambeeyey waxaa xooga saareynay maaragtay hoolaha maaragtay caafimaadka iyo waxbarashada iyo nadaafadii aa xooga saareynay alxamdulilah waayo hadda meel fiican inoo mareysaa waxbarashadii maaragtay waa daadejinay heer tuulaa gaarsiinay maadaama sistamka degmada ku shaqeynaya system golo deegaan uu yahay waxbarashadii waa daadejinay heer tuulaa gaarsiinay annaga weliba bulshada ku abaabulnay inay maaragtay isku tashadaan iskoolaad furtaan maaragtay xarumaha caafimaad ma sidoo kale maaragtay ee furtaan anagana garab aa kusii haynay waxaas inay heergaraana garab kusii haynay aada u xoojinay waxbarashadii sidoo kale caafimaadkii wacyigelintii aa sidoo kale aada u xoojinayna maalmihii soo dhaafay oo aan tuulooyinka maaragtay eh, xoogga aa saaraynay Eh, waxaa kaloo maxay eheeto magaalada naftirkeeda nadaafadeeda ayada maaragtay bilicso celinteedaan aada ugu shaqeynayna hadduu ilaaha yidhaahdo safaro kaloo arrimaha bulshada maaragtay iyo tuulooyinka dheerdheer ee degmada aada ugu fog ayagana maaragta insha allah aan socdaalo dheerdheer oo maaragtay bulshadii lagu wacyigelinayo xaaladahoodii iyo horooda lagu ogahayn insha allah mar dhawaa rajeeheyna hadduu ilaah yidhaahdo iyo wafdiye kale inaan insha allah aan aan ku baxno
matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo
radio muqdisho ayaad dhegeysanaysaane wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada qardho ka daahfuraysa xaruntii ugu weyneed ee lagula dagaalamayo ayaxa dhibaatada ku haya deegaanka wasiirka beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya siciid xuseen ciid ayaa tilmaamay in ujeedka xaruntaani loo furayo uu yahay la dagaalanka iyo la socoshada ayaxa xaalufinta ba-an ku haya deegaanka
ujeedada waxa weeye in la furo xarunta eh, la dagaalanka ayxa iyo la socoshadiisa oo xarunta u tahay qasbada soomaaliya xarunta ugu weyn ayaa la daaq furi doonaa insha allah maalinta arbacada ah taas oo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo ayaxa sanadihii ugu dambeeyey harakeeyey dalka iyo daaqiiba oo xoogiisu ka yimaada wadamada saxaraha lafdegaanka carbeed marka saas ay safarkan ku saabsanaa maanta gobol tagnay sararkaas ayaa lagu shigi doonaa insha allahu arbacadana xaruntaas ayaa la la daafuri doonaa xaggee laga furayaa xaruntan maadaama ay tahay xarun muhiim u ah dalka xarunta waa la dhisay way dhamaystiran tahay waa la furayaa waa xarigaa laga jarayaa si ay shaqadeedu bilowdo waxayna ku taallaa qardho waata maxay muhiimad u leedahay marka xaruntan soomaaliya iyo la dagaalanka ayax aniga weyn bay uleedahay annaga wadankeena markii hadda ayaxaan nagu hadsaday laba kun iyo sagaal tobankii diyaar maanaan ahayn tababar aqoon ahaan iyo qalab ahaan iyo sida oo runtii wadanku diyaar uma ahayn hadda marka sidaan baa lagu diyaar garoobay wax walba ayaa la keenay agabkii oo dhan qalabkii diyaaradihii baabuurtii gacantii kulli waa yaalaan marka isaan waa xaruntaana waxbaruntii lagula soconayay iskudubaridka oo gobolada kalena xarumaha ayaa laga dhisi doonaa galmudug iyo hargeysaha dibid baa ka socda galmudug waa laga dhisayaa wadanka marka saas oo laga la socdo la sameeyo ayaa qorshuu yahay waana muhiim weyn bay u tahay arrinta la dagaalanka ayaxa ee dalka soomaaliya oo runtii dhibaato weyn u geystay beeraha iyo daaqa iyo iyo iyo- iyo meelada intaba
marka xarumo badan oo loogu talagelay in ayaxa lagula dagaalo ayaa wasaaraddu waxay rabtaa inay gobo- maamul goboleeda ka dhigsto midaana waxay u noqonaysaa midda guud miya
midda guud weye xarunta santarka ugu weyn weye laba kale ayaa hadda waxaa laga samayn doonaa hargeysa waa la wadaa galmudugna waa laga dhisayaa si taasna ay gobolada dhexe ilaa iyo eh, shir shabeelle ay xarun ugu noqoto dan kale oo somaliland ay waqooyi etoobiya ee kasoo gala ay ay u kontarooso insha allah Een, marka si guud ayaxa loo fiirsho saameynta uu ku yeeshay soomaaliya sanadihii u dambeeyey maxaad nooga sheegi kartaa ka wasaarad ahaan maadaama aad qiimeyn ku mid samaysay we- mid weyn buu ku yeeshay dee hadda qodaa sidoo sidii hore ma aha oo abaaraha hadda iyo roob yaraanta ayaa eh, hoos u dhigtay laakiin dee dhul aada iyo aada u weyn oo lagu- lagu qiyaasay laba boqol oo kun oo hektar oo dhulbeereeda iyo dhul daaqsina ayuu halakeeyey oo aada iyo aada dhibaato ugu geystay midaka ugxantii iyo wixii uu ka tegay baa dhulka ku aasan oo ana xilli walba soo fufi kara Eh, welina khatartu waa jirtaa iyo saxaraha carbeed oo noogu yimaado waxaa la sheegayaa inay koronkorooyin aada u fara badan ay joogaan oo xilli kasta nagu soo faafi karaa marka waa musiibo runtii gobolka bariga afrika o dhan eh, saameyn xun ku yeelatay dadaalkaas oo guudna wuu socdaa insha allah laga hortagayo
marka la eego diyaargarowgiina ku aadan la dagaalanka beeraha maadaama xilli roobaadka hadda la gudagalay een, sidaa sheegtana xilli roobaadka laga cabsi qabo in ayax fara badan yimaado dalka Een, diyaargarowgiina ku aadan la dagaalanka ayaxa inuu sidii hore khatartu ay ka yaraato Waxan- wax ma nooga sheegi kartaa waa fiican yahay de- hadda dhammaan wasaaradaha sida kuwa weliba oo meelaha uu ka soo galo waa qalabaysan yihiin mudug puntland somaliland waa ugu muhiimsan waa meelaha uu ka soo galo qalab fiican bay haystaan eh, dad baa loo tababaray Eh, waxaa haysta qalab meesha ku xirnaa oo dhaaqdhaqaaqa la saartay. marka waxaan filaynaa insha allahu way way wax u meerkamayn karaan hadda ay ku isu difaacaan ilaa xad way dadaali karaan baa filan wala Een, laakiin weli weli kaalmo waa u baahan nahay weli waa heerkii laseema joogno waa si dadaalayna haddii lahayd misaal
rajada aa qabtiin intay la eg tahay marka la eego la dagaalanka ayaxa rashadkeedu waa rashadaana qabnaa sidaan haddii lagu soo xarumahana ay shaqeeyaan tababarkuna waa socdaa insha allahu waa waa anagu intii tabarteeda dagaalayna ilaahayna wax karasheeyna nagu garabsiiyo ka hortaga musiibadaas marka la eego dowlad goboleedyada dadka shaqaalaha u tababaran la dagaalanka een, ayaxa een, ma u diyaarsan yihiin sidii wasaaraddu u qorshaysa way dadaalayaan xarumaha angas baa loo soo baray timan baa ka jira way waxaa la siiyey qaarkood abuur bay haystaan iyo basooradii iyo kuwii gacanta iyo sarbeyn waa loo sameeyaa cirka marka way way way fiican yihiin markii loo il hore ay waxa ahaayeen intaan dhibaatadaanu dhicin oo mada jirin markaas wax diyaargarow ah maadaama waayo waddankeena ka maqnaa toddobaatan sano ama konton sano umaynaan umaynaan diyaarsay hadda laakiin khatartii baa timid sidaa baa loo eh, loo dadaalayaa insha allah waana qorshuhuna wuxuu yahay inaan yeelano xarumo isku filan oo qalabeysan oo dadaalkooda wato insha allah
mudane wasiir sidoo kaleeto waxaa halkii sana iyo barka u dambeeyay awadiin qorsho een, lagu horumarinayo wasaaradda guud ahaan een, qorshayaashaas horumarineed ee wasaaraddu halkee marayaan
waa fiican meel fiican bay marayaan dadaalkaas wuu socdaa Eh, waa waa waa qorshihii istaraatiijiyadda lagu horumarinayay beeraha waddanka oo dagaalanka fatahaadaha eh, tayeynta abuurka eh, abuurka dalka la- wax lagu beero karuqaayada heerka aqooneed ee shaqaalaha wasaaradda iyo beeraleyda guud ahaan Eh, iyo abuurista suuqyo gudaha oo baro waxyaabaha waddankeena ka dhoofa jisita iyo mooska iyo iyo liinta ay ugu muhiimsan tahay marka waxyaahaasna ayaa lasku xiray waxaa kaloo ku guuleysanay wasaaradda inay ku shaqeyso xarunteedii weyneyd oo dhammaan dhismayaashii xarunta dib loo dhisay oo maanta aysan ay halkeeda ay degan tahay ayaa ayayna ku guuleysanay marka waa qofkaas waa waa barnaamijyadaas si fiican bay u horgaleen waana socdaan waana wadi doonaa haddii lahayd ugu dambeyn mudane wasiir maxaad fariina oo halkan uga gudbinaysaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhagaysanaysa waxaan u gudbinayaa in runtii waddankeenu uu yahay waddan ay dihin fursadaha ee, wa- ka jira beeraha inay aada u sarreeyaan in dadku ku ku dhiiradaan inay wax beertaan iyo in ee, aynu isku tarsoonnay sidaynu waddankeenu waxooga soo bixi lahayn sidaynu uga kaaftoonno ee, cuntada iyo raashinka ee, lacagta aadka u fara badan lagu soo gato dibadaha laga keeno aynu isku dhiirigelino insha allahu in ee, wasaaraduna diyaar bay u tahay wixii tabarteeda ah xagga aqoonta iyo tababarada inay gacan ka siiso marka insha allahu saasaan rajaynayna haddii lahayd
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada guud ahaan barnaamijka faaqidaada wararka reediyo muqdisho aad ka dhegaysanayseen dhegeystayaal waa naga intaas tan iyo kulanti dambe oo nabadgelyo
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka